La la la la. La la la la. La la la la. La la la.
طعم الدنيا اتغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان رمضان ده حياتي شمعة لمماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود رمضان ده حياتي حلى أوقاتي يا رب صلاتي تقبلها عطول ما أحلى حجابي جمل أوقاتي وزي صحباتي عايزين عطول
waa hagaag dhegeystayaal subax wanaagsan kulan waxaan dhammaantiin gobol baa joogtaan iyo sulbaaduna maqleysaan halkaad nagala socotaan oo star f m codka gobolka waqooyi beri waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hoggaan kasta gaar ahaan arrimaha gargaarka qaxootiga iyo bani aadamada is eh, talaada walba ayaad ka dhegeysataan hadahan oo kale waa subaxnimo talaada taaradu waxay ku beegan tahay toban iyo labada bisha afraad ee abriil sanadku waa labada kun laba iyo labaatanka barnaamij kasi wada jir waxaa idinkugu daadiin doona anigoo amsa ismaaciil iyo weliba saaxiibkii yusuf bakad waxaan soo dhaweynayaa dhammaantiin dhegeystayaal aalaba waxaan ku eegnaa barnaamijka arrimaha dhanka iyo gargaarka baniaadamada xoogta warbixinada ugu dambeeyey ee arrimaha dhanka iyo abaaraha arrimaha barakaca iyo weliba waxyaabahaasi qaxootiga ayaanu ku eegnaa inagoo soo qaadana soona xigina warbixinadii xoogta ugu dambeysay ee soo daabacday ama ay daabaceen hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeya arrimaha baniaadamada iyo arrimaha gargaarka ee kuwooda kala duwan ayaanu ka- eh, markaasi eegnaa anagoo eegi doono xaaladaha soomaaliya etoobiya ukraine gobolka geeska africa iyo weliba qeybaha kale ama gobolada kale amaba dalalka kale ayaanu eegi doonaa dhegeystayaal iyo xaaladaha ugu dambeeya halkaasi arrimaha ka taagan dhegeystayaal waxaan ku bilaabi doonaa da- dhanka etoobiya inta soomaaliya aan u gudagelin ee etoobiya iyo weliba waxyaabaha halkaasi ka jira ee colaadaha iyo weliba een, waa arrimaha gargaarka iyo sidoo kale abaaraha ayaanu eegi doonaa iyo colaadaha halkaasi ka jira dhammaantooda intaanu soomaaliya iyo weliba eh, geeska africa aanu u gudagelin ee qaramada midoobay iyo weliba eh, kuwa la howlgala hay-adaha ka sha- la shaqeeya waxa ay awoodi waayeen ayaa leeyahay inay sahay gargaar oo kale ay u raraan tigray iyagoo sii mara wado tan iyo waa kolonyo labaatanka ah ama kolonyadii labaatanka ahaa ee siday sahayda cuntada iyo weliba nafaqaynta iyo weliba hal booyad oo shidaal oo yimid intii u dhexaysay kowdii iyo weliba labadii bishan aanu ku guda jirnay ee abril waxaan ogsooneen amaba aan soo sheegnay isbuucii hore in markii ugu horeysay wadada lagu gaarsiiyey ama qaab wada ah amaba baabuur ah ee gargaar lagu gaarsiiyey ee dhankaasi iyo tigrey ama gobolka tigrey waa ilaa iyo sa- sanadkii hore bishii labiyo tobanaad oo ugu dambeysay intaasi wixii ka dambeeyey waxaa la adeegsanayay dhanka iyo cirka ama diyaaradda ee taasoo micnaheedu tahay in cadadkii iyo weliba dadkii la bartilmaameysanayay aan la gaari karin maadaama eh, goobo loo mara aan lahayn sidoo kale shidaalyari ayaa halkaasi ka jirtay balse waxaa laleeyahay haddana kowdii iyo labadii bishan oo sidaasii dhacday kadib mar dambe eh, waxaa laleeyahay waa la mari waayay haddana tani waxay ahayd markii ugu horeysay ee saadka arrimaha gargaarka ama hay-adahu ay markaasi dhanka ay wadada ku galaan tigiray ilaa bartamihii bishii december waana markii ugu horeysay muddo sideed bilood ah oo sahaydii shidaalka arrimaha baniaadamada lasoo mariyo marinka magaalooyinka samara iyo makeel waa labada magaal ama gobol ee isku xiran ee lasii marinayay kuwaasi oo xirnaa sababo amni awgooda ururada arrimaha baniaadamada ee tigreyga ama gobolkaasi ka shaqeynaya ayaa wajahaya bal sidoo kale leeyahay caqabado isa soo taraya oo ku wajahan sidii loo gaari lahaa dadka u baahan sahayda oo gawaabsiya dhegeystayaal iyo sidoo kale joojinta joogtada ah ee adeegyada aasaasiga oo ay ku jiraan bangiyada ee korontada iyo weliba dhanka iyo isgaarsiinta marka la eego shan dhibic laba milyan oo qof oo ahayd in ay cunto helaan lixdii toddobaadba mar ama lixdii toddobaadba hal mar dadkan la lahaa cunto ay helayaan shan dhibic laba milyan qaramada midoobay iyo weliba hay-adaha la howlgala waxa ay gaareen ilaa hal dhibic laba milyan oo qof oo keliya oo ay cunto gaarsiiyeen ee ku dhowaad lix bilood kadib markii uu bilaabmay wareegii cunto qaybinta gobolkaasi tigray aynu eesh ka hadlayno iminka dhegeystayaal etoobiya ee ilaa toddobaatan iyo saddex kun oo qof ayaa helay gargaar cunto usbuucan ee aanu ku guday ama usbuucan soo dhaafnay haddii si kale aan u dhigo laakiin kala bar ayaa la siiyey cunto goosgoosa micnadu tahay cunto aan idleyn ayaa la siiyey ee toddobaatan iyo saddex kunkan kala bar amaba nus ka mid ah kumanaan kalena waxa ay heleen yaliya oo keliya saliidda cuntada oo keliya ay heleen wax quudin amaba dhanka iyo arrimaha markaanu eegno waxbarashada iskuullada ama dugsiyada ah lagama suurtagelinin gobolka tigre subuucii lasoo dhaafay sababo la xiriira kayd cunto la-aan amaba cunto yari halkaasi ka jirta oo kaydka ah iskuullada iyo dugsiyada gobolka tigrey waxaa leeyahay iskuullada lama gaarin oo markii hore sidaasi la sameyn jiray dabcan qiyaastii saddex dhibic sagaal milyan oo qof oo u baahan nooc ka mid ah gargaarka caafimaadka iyo weliba la howlgalayaasha qaramada midoobay waxa ay awoodeen ay leeyahay in ay toddobai labaatan kun oo qof oo tigreya ay ku gaarsiiyaan adeegyo caafimaad toddobaadkan duulimaadyada qaramada midoobay ee isaga kala guusha addis ababa iyo makel ayaa si socda iyadoo ku dhowaad toddobaatan iyo lix metrig ton oo sahay nafaqadeeda la duuliyey toddobaadkan dhegeystayaal loona duuliyey ee dhanka iyo gobolka tigreyga ee haddii aanu sii wadno waxaa leeyahay wadar ahaan ilaa afar boqol sideed iyo labaatan metrig ton oo sahay bani-aadnimo ama cunto ah ayaa lagu daabulay hawada tan iyo bishii koowaad ee janaayo sanadkani aynu ku guda jirno waa tir aad iyo aad u badan balse weli dadka ayaa kasii badan sida warbixintu ay sheegayso tani waxay ahayd midda halis ah laakiin waxay u dhigantaa keliya ku dhowaad kow iyo toban baabuur ayaa leeyahay ama kalabar waxa lagu qaadi karo kolonyo wadada caadiga ah amaba si kale markii loo dhig waxa leeyahay dadka iyagu halkaasi ku sugan oo badan awgooda marka diyaaradda lagu qaadaya marka baabuurta dabcan waa kala dheeri oo waxaa leeyahay waa kala bar baabuurta ayaa u wanaagsanaa balse arrimaha dhanka iyo amniga iyo isku socodka iyo shidaalka oo aan halkaasi wanaagsanayn canfartana daris kale ama gobolka canfarta daris kale guud ahaan xaaladda baniaadanimo ayaa ah mid aada u liidata inkasta oo lasoo sheegayo inay soo hagaagayso ama soo hagaagtay dhanka iyo gaarista bilowgii isbuucan la howlgaliyaasha dhanka iyo arrimaha baniaadanimada waxay cunto gaarsiiyeen in ka badan boqol sagaashan iyo lix kun oo qof ilaa dabayaaqadii bishii labaad ee februaayo qiyaastii saddex meelood meel dadka u baahan kooxaha caafimaadka wareega iyo weliba nafaqaynta iyo sidoo kale ka howlgala ee leeyahay labiyi toban goobood oo ay colaaduhu saameeyeen gobolkaasi canfarta ayaanu ka hadlaynay dhanka amxarada inkastoo ama waxaa leeyahay oo xaaladda ammaan ee qeybo ka mid ah gobolka amxarada ay ka jirto qaramada midoobay iyo weliba la howlgalayaasheeda waxay awoodeen inay cunto ilaa iyo lix boqol soddon iyo afar kun ah ay gaarsiiyaan ilaa dhammaadkii bishii saddexaad ee maarso iyo in ka badan toban milyan oo taan iyo bishii decembar ee lasoo dhaafay gaarsiiyaan gobolka amxarada aan ka hadlaynaa toban kale oo ah kooxaha caafimaadka iyo weliba nafaqada wareega ah ayaa ama kuwa nafaqada ama kooxaha caafimaadka nafaqada wareega ayaa la geeyey ee dhanka iyo amxaarada toddobaadkii lasoo dhaafay keliya siddeed boqolkiiba lacagta caddaanka ah ayaa loo wareejiyey tigrey si ay u qabtaan howlaha baniaadanimada tan iyo laba iyo tobankii bishii luulyo ama bishii toddobaad sanadkii aynu soo dhaafnay laba boqol afartan iyo shan dugsi oo ku yaala canfarta ayaa weli xiran ama labaatan boqolkiiba dugsiyada gobolka taas oo ku qasabtay in ka badan konton iyo saddex kun oo arday in ay waxbarasho la-aan ahaadaan shan dugsi oo dheeraada ayaa sidoo kale martigelisay leeyahay dadka soo barakacay ama goobahaasi aa loo adeegsanaya inay kusoo xoomaan ama ay gabaad ka dhigtaan dadka iyagu soo barakacay iskuullada ama goobaha dugsiyada ayaa lagu martigelinayaa ama i d p s halka loo yaqaano dhegeystayaal ee abaarta waxaa leeyahay sidoo kale caqabado bani-aadanimo oo aada u daran ayaa sidoo kale ka jira meelo kale oo ka tirsan etoobiya ama dalka etoobiya dhegeystayaal iyadoo in ka badan saddeed milyan oo qof ay hadda saameeyeen abaaraha ka jira koonfurta dalkaasi etoobiya aanu ka hadlayno waa xaaladii ugu dambeeyey xoogtii ugu dambeysay warbixinada ay soo saareen hay-adaha kala duwan arrimaha gargaarka bani-aadanimada ee ku saabsan dhankaas iyo etoobiya dhegeystayaal haddii ahaan lahayd dhanka iyo barakaca iyo sidoo kale dadka iyagu cunada la gaarsiiyey ayaanu eegeyna dhanka dalka dariska lah ee soomaaliya waxaa leeyahay soomaaliya hadda waxaay wajahaysaa khatar macaluula waxaa loo yaqaana i p c wejiga shanaad waxaana halkaasi laleeyahay ilaa lix goobood ilaa iyo bisha juun sanadkani ama bisha lixaad sanadkan haddii rabaabka xilliga gu-a ee bilaha abriil iyo juun bisha afraad ilaa bisha lixaad ay baaqdaan sida la saadaalinayo aada iyo aad ay xaaladda usii xumaanaysaa ayaa la leeyahay qiimaha cunnada ayaa kor usii kacaya soomaaliya gargaar bani-aadanimona ama arrimaha gargaarka bani-aadanimada ma kordhin si loo gaaro dadka aadka u nugul oo weli tirada hay-adaha iyo weliba dadka iyagu shaqaalaha arrimaha gargaarka bani-aadanimada iyo weliba sahayda saadka ayaa aada u yar marka loo barbariyo dadka nugule iyagu u baahan arrimahan laga soo bilaabo toddobadii bishan abriil ama bishan afraad qorshaha waxqabadka arrimaha bani-aadanimada ee sanadkan labada kun labaiyo labaatanka twenty twenty two plan oo u baahan ku dhowaad hal dhibic shan bilyan oo doolar si loo caawiyo shan dhibic shan milyan oo ka mid ah dadka ugu nugul ee soomaaliyeed ayaa weli si aada hoos loogu dhigaya leeyahay afar dhibic afar boqolkiiba amaba si kale markaan u dhigo lacagahaasi hal dhibic shan bilyan oo doolar ayaa la doonayay laakiinse lacago aada iyo aada u yar boqolkiiba afar oo keliya ayaa laga maalgeliyey ama la helay lacagahooda abaaraha ayaa kasii daraya guud ahaan dalka iyadoo inta badan gobolada dalka soomaaliya ay ka jiraan abaaro dhexdhexaad iyo kuwa aada iyo aada u daran qiyaastii afar dhibic sagaal milyan oo qof oo dalka oo dhan a ayaa ay saameysay oo ay ku jiraan in ka badan toddoba boqol toban iyo sagaal kun oo gudaha ku barakacay bishii maarso ee sanadkan labada kun labaiyo labaatanka ama bishii saddexaad oo keliya toddoba boqol toban iyo sagaal kun oo qof ayaa gudaha dalka soomaaliya abaaro awgooda ugu barakacay cuntayarida ba-an ayaa si aada u kordhay ama u korortay dhegeystayaal tan iyo bilowgii sanadkan labada kun laba iyo labaatanka ee dalkaasi saadaasha saadaashii ugu dambeysay ee isku dhafan dhanka iyo aqabeelka cunnada ama waxa loo yaqaan i p c waxay tilmaamaysaa in in ka badan lix milyan oo qof ay u badan tahay inay wajahaan dhibaato ama cuntayari kasii daran waxaa loo yaqaana wejiga saddexaad i p c ay marayaan laga bilaabo abriil ama bishan aan ku guda jirno ilaa iyo bisha lixaad ee sanadkani ay arrimahaasi la sheegaya dhegeystayaal inay dhacayaan labada kun labaiy labaatanka ee dhimashada xooluhu iyo weliba cudurro dilaacay ayaa aada iyo aad sidoo kale u baahay oo xaaladdu ay qeyb ka tahay ayaa la leeyahay ilaa iyo siddeetan boqolkiiba ilihii biyaha ama goobihii biyaha laga helay ee dalka ayaa guray heerka biyaha webiyada ee shabeelle iyo weliba juba ayaa ka hooseeya heerka ugu hooseeyey ee taariikhda ayaa leeyahay micnaha taasoo micnaheedu tahay in ay guriyaan dhegeystayaal oobiyaashaasi oo inta badan soo fatihi jiray maantana biyo la-aanay yihiin qiyaastii saddex dhibic shan milyan oo qof ayaan haysan biyo ku filan waa dalka soomaaliya ayaanu ka hadlaynaa tree point five million waa marka la qiyaaso biyo ku filan ma haystaan in ka badan hal dhibic afar milyan oo caruurana ay da-doodu ka yar tahay shan sano waxaa la filayaa inay nafaqo darro ba-an soo wajahdo ilaa iyo dhammaadka sanadkan labada kun labaiyo labaatanka oo ay ku jiraan ku dhowaad saddex boqol iyo soddon kun oo ay hayso nafaqo xumo ba-an ayaa leeyahay xaaladu kasii daran afar hal dhibic afar milyan oo caruur ah waxay soo wajahayaa nafaqa darro laakiinse intaasi tirada waxaa kasii badanaya saddex boqol iyo saddex oo ka mid a halkaasi milyan ay xaaladoodu aada usii liidan doonta ayaa leeyahay tirooyinkani waxay u badan tahay inay korto maadaama xaaladda nafaqada ay kasii darayso sida warbixinta ay sheegayso dhegeystayaal waxaa intaa dheeraya leeyahay sidoo kale nabadgelya xumada iyo isku dhaca iyo weliba xiisadaha siyaasadeed ee aan la hadlin ayaa sii wada in ay carqaladeeyaan habnooleedyada gelitaanka suuqyada iyo weliba inay soo xumeeyaan dhanka iyo barakaca dadweynaha aanu ku soo nahay in xaaladaha asubiirsaday ayaa haddana saameynta iyo weliba dhibaatada dhanka iyo dalka soomaaliya ka jira ee kusii biirinaysa siina kordhinaysa ee siina cakiraysa xaaladda inta badan degsimooyinka ugu muhiimsan ee loogu talagalay dadka gudaha ku barakacay ama i d p ska loo yaqaano ee soomaaliya oo dhan waxaa lagu sifeeyey xaalad deg deg ah oo dhanka iyo i p c for fas loo yaqaano ilaa iyo bishan labada kun ama xaaladda ay tahay inay sii xumaanaysa micnaheeda arima hay-adaha dhanka iyo arrimaha baniaadanimada wada howlgalayaasha maamulka iyo bulshooyinka maxalligaahi waxay mudnaan siiyeen ayaa leeyahay jawaabaha dib u habeynta waxqabadyada waxayna saro u qaadeen gargaarka si loo daboolo baahiyaha kordhay ee halkaasi ka jira dhegeystayaal bilihii janaayo iyo febraayo ama bishii koowaad iyo weliba bishii labaad boqol siddeetan iyo lix ka mid ah hay-adaha dhanka iyo arrimaha baniaadanimada la howlgala waxa ay gaareen ku dhowaad laba milyan oo qof oo gargaar ay gaarsiiyeen ma gargaar baniaadanimo naf badbaadin iyo weliba adeegyo dhanka iyo ilaalin kordhinta dheeriga ah ee gargaarka arrimaha baniaadanimada ayaa loo baahan yahay si looga hortago sugnaanshaha cuntada iyo weliba nafaqa xumada ba-an ee halkaasi ka jirta oo ay ku jirto khatarta macluul inay halkaasi ka dhalato gaajo darteeda ee loo naf waayo ama naf lagu waayo dhegeystayaal tani waxay ku saabsan tahay mid ka mid ah abaarihii ugu darnaa ee lanina ee ka dhasha ee xasuusta dhow geeska africa ayaa leeyahay kadib saddex xilli roobaad oo liita oo aan di-in amaba hadday da-ana aad iyo aad u liita oo lagu diirsan abaartan ayaa halis ugu jirta in ay noqoto mid ka mid ah xaaladaha deg deg ah ee cimilada keentay ee ugu xumaa taariikhda dhow ee geeska africa ayaa leeyahay waa xaaladaha iminka ka jiro aanu soo sheegnay ee qayb ka mid ah etoobiya iyo weliba iminka soomaaliya aanu ka hadlayno roobabka bilaha saddexaad iyo ilaa shanaad waxay ahaayeen kuwa ka hooseeya celceliska ilaa maanta taasna waxaa la saadaalinaya inay sii socon doonto haddii xilligani uu baaqdo roobka waxa ay keeni doontaa afar xilli roobaad oo ka hooseeya heerka caadiga ah oo aan horay loo arag afartankii sano ee lasoo dhaafay ayaa leeyahay waxaana la filaya in ay kordhaan baahida dhanka iyo baniaadanimada iyo baahida dadka ay qabaan dhegeystayaal haddii ay wax isbedelin xaaladda sida la saadaalinayo sida warbixinaday ku sheegayaan hay-adaha sidaay ka digayaan waxaana xusad mudan sidaanu soo sheegnay in lacagihii loogu talagalay ama la doonayay in loo qondeeyo dalkaasi soomaaliya dadka wax loogu qabto dabcan ilaa hal dhibic shan bilyan oo doolar ayaa ahayd amaba loo hay-aduhu iyagu soo bandhigeen in la doonayo laakiin boqolkiiba afar oo keliya ayaa lacagihii la helay ayaa leeyahay taas oo micnaheedu tahay weli waxba halkaasi kama jiraan oo waxba lagama qaban dhegeystayaal hagaag dhanka yuusuf bakada idinku wareejinaya dhegeystayaal xaaladaha etoobiya iyo weliba dhanka iyo arrimaha soomaaliya ayaanu eegnay warka ka hor bal yuusuf haddii aan idinku wareejiyo microfonka
aada iyo aad aad baad mahadsan tahay dhegeystayaal aad maqlaysaan waxyaalaha markaasi kala duwan oo markaasi iminkan la sheegayo qaramada midoobay iyo hay-adaha ay markaasi sheegayaan laakiin markan iyo ogalada dhegeystayaal iyadoo aad maqli doontaan saddex boqol iyo konton markaasi caruur ah ay qarka u saaran yihiin dhibaato iyo macluul fara badan ay haysto waddanka soomaaliya sidoo kalena hay-adaha qorayaan iminkan dhankaas soomaaliya ayaa markaas la doonaya in loo jihaysto sidii wax loo qaban lahaa loona gargaari lahaa caruurta aaduna u dhexeyso sagaal ilaa iyo toban ilaa iyo wixii ka hooseeyo ayaa markaas qaramada midoobey hay-adda unicef ay ku sheegtay laakiin marka hore dhegeystayaal waxa lagu leeyahay iminkan adaa soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysta wana shirkadda isgaarsiinta safaricom waxay ku leedahay fadlan soo xaqiiji macluumaadka diiwaangelin telefonkaaga maamulka isgaarsiinta dalka communication authority ayaa dhammaan macaamiisha ka dooneysa inay macluumaadkooda xaqiijiyaan sidoo kale isla soo u hubsada in qof waliba nambarkiisa iyo macluumaadkiisa isleeyihiin saas awgeed waa dambi in inaan markaasi soo xaqiijin macluumaadka diiwaangelin telefoonkaaga dhegeysta waa amar ka soo baxay dowladda waxaana lagaa doonayaa inaad si habsami leh markaas uga hogaansato si aad ugu sii raaxaysato adeegyada shirkadda isgaarsiinta safaricom muhiimadda markaas loo xaqiijinaya ayaa in mararka qaar laga yaabo in qofku markaas dembigala isagoo adeegsanaya macluumaadkaaga waxaa markaasi lagaa doonayaa inaad ka digtoonaato kuwa kugu yaray inaad iska dabcan inaad diiwaangeliso telefoonkaga ama u diiwaangeliso telefoonkaaga iska hubi oo iska ilaali dadka noocyadaas oo kale dhegeysa keliya ka iibso telefoonka dukaamada safaricom wakiilada safaricom balse maraba ha iibsan dadka markaas wareejiya lafta safaricom taasi waa mamnuuc mala ogola lagaaga digaya fadlan soo xaqiiji diiwaangelinta telefoonkaaga oo maantaba gaar dukaanka safaricom ee kuugu dhow si telefoonka aan lagaaga xirin dhegeystayaal aan kugu sii daro dhegeysa dadka xoolodhaqatada iminkan ayagana waxaa loo sheegayaa qaabka markaas macquulgal ah macquulgalka ka dhigan karaan markaas kaga faa-iidsan karaan suurtagalka ay kaga dhigi karaan in xoolahooda taya ay noqdaan xoolahooda in markaas ay noqdaan xoolo lagu tiirsanaan karo xoolo wax walbo ay noqon karaan nidaamka suuqa xoolaha ee kenya l m s hawshooda waa dabcan howlaha markaas in dadka qoysaska bulshooyinka awooda u siiso inay markaas inay ka baxaan fakriga iyo weliba dabcan nuglaashaha joogtada xoolaha ee markaas ay dareemaan waqti weliba si ay markaas arintan ay khatarada iyo weliba walaacyada faraha badan ay uga baxaan waxaa markaas qodobo dhowra lasoo saaray dhegeystayaal ilaa iyo afar qodob qodobka koowaad waxaa halkan markaasi lagu soo sharaxaya sidoo kale lagu sii qaada dhigaya leeyahay waxaa markaasi soo saareysa dabcan qaabta markaasi teknolojiyadda caafimaadka ee xoolaha qofka sare loogu qaadi karo si ay u kordhaan caafimaadka iyo waliba qiimaha xoolihiisa waxaa leeyahay dabcan haddii aad marka hore fahanto qiimaha caafimaadka xoolahada talaal talaalka iyo weliba goryaanka xoolaha ka talaal lagu leeyahay xoolahada goryaanka haddaad markaas samayso waxaad wanaajin doontaa caafimaadkaada xoolaha waxaana markaas yeelan doontaa awood markaas in cudur markaas markuu cudurka dilaaco ay iska difaacaan xoolaha tallaalkii weliba goryaanka xooluhu waxay markaas ka caawiyaan kahortaga cudurka waxayna dishaa difaaca kahortegida cudurada sidaa darteed waa wanaajinta iyo ilaalinta caafimaadka xoolahagaaga waxaa leeyahay dabcan xoolaha cudurada markaas lahayn waxay markaas buuxiyaan xeerarka ama heerarka markaas suuqyada caalamiga ah sidaa darteed dakhli badan ayaa markaas kasoo galaa xoolaha iyo weliba wax soo saarka xoolaha ee la dhoofiyo aqoonta iyo weliba tababarka ku saabsan habka markaas loo maamulo talaalka guryaanka iyo weliba talaalka dabcan macmalka ah waxaa markaas laga heli karaa maamulka ama maamulada kala duwan ee dalka waxaa waxda beeraha iyo xoolaha iyo weliba kalluumaysiga saraakiisha caafimaadka xoolaha iyo weliba iyo qaar ka mid ah markaas injoodyada ama hay-adaha markaasi oo ka shaqeeya caafimaadka xoolaha waxaa weliba qodobka labaad dhegeystayaal soo saar dabcan soo saarayaasha waxay si joogto ah markaas u isticmaali karaan quudin taya leh oo si ay u quudiyaan xoolahooda waxaa haddaba ku quudin kartaa xoolahada quudinta tayada leh ee markaasi loogu magacdaray h q f s waxaa ka mid ah dhegeysal qudaarta cooska iyo weliba cusbada macdanta ah isticmaal qadca quudinta tayada leh ee h q f s waxay markaasi koranaysaa wax soo saarka xoolaha waxay markaasi ka dhigeysaa xoolaha kuwa markaas ma ka dhigaysa kuwa caafimaad qaba sidaa darteed waxay keenaysaa qiimo suuqa oo sareeyo tababarka iyo weliba macluumaadka ku saabsan quudinta gaarka ah iyo weliba saamiga saxda ah ee xoolaha ee la siiye waxaa markaas laga heli karaa hogaanka shatiyada beeraha xoolaha xafiisyada ismaamulada l m s iyo weliba maamulada maamul goboleedyada ee kala duwan waxda beeraha xoolaha iyo weliba kalluumaysiga quudinta tayada leh ee sare markaasi loo badbaadiyo waxaa si xor leh markaas u bixiya maamulka degmada ee dhulka miiga ah ee markaas gobolka ama deegaanka aad ku sugan tahay quudi ama dabcan haddaad quudiso ama tayo sare aad siiso xoolahaada waxaa markaas lagu iibsan karaa dabcan qiimo aada u sareeyo sidoo kalena daawooyinka waxaa ka heli kartaa qeybaha markaasi farmashiyada ee beeraha lagu talgal si aad dabcan uga fogaato ku tiirsanaanta xad dhaafka ah ee markaas dhaqaalaha ee dowladda weliba hay-adaha enjoodyada waa markaas ka kaftumaysa waana kaga baxaysaa h q f yadiina agab dabcan agab diyaar ah ayaa markaasi ku keydinaysaa sida galeyda sukumawiiki iyo haruurka si aada xoolahada qayb markaas wanaagsan aada uga gaarto dhegeysta ama xoolahaad u noqdaan kuwa buuran dhegeyste qeybta markaasi lagu leeyahay qeybta saddexaad ee qaado degmada dabcan dhaqamada caanaha maareynta iyo waliba ilaalinta nadaafadda oo markaasi heer sare ah nadaafadaha caanaha maareynta iyo waliba ilaalinta waxayna markaasi kordhisaa tayada alaabta xoolaha badeecadaha tayada leh ay soo jeediyaan dabcan macaamiisha kordhinta saldhigyada macaamiisha taasina waxay markaasi kordhinaysaa dakhliga kasoo gala iibinta alaabta waa qaybta markaasi saddexaade haddaba canaha waxaalaha markaas qofka laga doonayo inuu ku dhaqaaqo kagana markaas tayadiisa uu fiiriyo nadaafadda caanaha maareynta weliba ilaalinta waxay markaas kordhinaysaa tayada alaabta xoolahaada ama xoolahaada badeecadaha tayada leh ayaa markaas soo jeedin kareen macaamiisha kordhinta saldhigyada macaamiisha taasina waxay markaas kordhinaysaa daqliga kasoo gala iibinta alaabta ama iibinta xoolaha dabcan caanahooda iyo weliba hilibkooda u isticmaal daasadaha almuniyamka ah halkii aad markaas u isticmaali lahayd geed dhaqameedka si aad u ilaaliso iyo indabcan inaad ilaaliso caanaha maadaama ay fudud tahay in markaas la nadiifiyo lagana nadiifiyo marka la barbardhigo geed dhaqameedyada caanaha oo la markaas la karkari waxay hubisaa in caanuhu ay aamin yihiin in la cabo sidaa awgeed cudurada sida brusela iyo tiibishada looma kala qaadi karo ama sidoo kale qofka kama qaadi karo caanaha ilaa caanaha markay dhogorta iyo waxaala markaasi fara badan ay ku dhacaan qofka waxaa la sheegaa in uu ku dhacayso tiibishada ama brusela waxaa loo yaqaano caanaha la karkariyo waa in markaas lagu keediyaa meel qabo oo nadiif ah kana fog cadceeda tooska si looga hortago dhibaatada iyo weliba ilaalinta muddada dheer gacmaha oo lagu nadiifiyo biyo nadiif iyo saabuun waxay markaas ka hortegaysaa in caanaha ay wasaqoobaan sidaa awgeed waxay markaasi ka hortegaysaa in ay xumaadaan caanaha mise ay ka halaabaan maanta waxaa lagu leeyahay caana waxaad dabcan haysataa xoola noolashooda dabcan waxaa haysataa xoolaha oo wax badan markaasi aad ka faa'iidi karto qaybta hilibka iyo sidoo kale suuqgeynta iyo caanaha dabcan waxaa lagu leeyahay xoolahaada markaad tayeyso oo aad nadaafadooda ku dadaasho iyo caafimaadkooda waxay markaasi noqon karaan kuwo malaayiin lacag ah kuu soo geliyo barnaamijkan fogaaji boora ayaa kuu soo gudbisay iyo sidoo kale maisha boora maantaba xoolahaada u danee una tayee عند حياتي شمعة مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود رمضان ده حياتي حلى أوقاتي يا رب صلاتي تقبلها طول ما أحلى حجابي جمل أوقاتي وزي صحباتي عايزين عطول waa tahay dhegeysta idaacadda star f m codta gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan warkii ayaa soo maqasheen faadma laki iminka lipa mudhooga mudhooga haddii aan soo qabto shirkadda isgaarsiinta safaricom mar waliba waxay markaas macaamiisheeda u haysaa adeegyada waafaqsan markaas ama wanaagsan ay ku farxaan macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoonka foji oo casri oo ay ku iibsan karaan labaatan shilin maalin waliba safaricom waxay markaas doonaysaa in macaamiisheeda ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxa la midka waxaad hadda dhegeysa iibsan kartaa telefoonka cusub ee union raybro waxaad ku iibsan kartaa labaatan shii maalin waliba fursadan ayaad keli waxaa kaga faaideysan kartaa dhammaan macaamiisha isticmaal amurika muisi telefoonka kenyaanka ku yaqaanee kabambe ama tushlaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha markaasi tahay two g three g adeega waxaa markaas la dhaha lipa mudhoogo mudhoogo oo micnaheedu si tartiib tirtiba iskaga bixin kartaa dhegeysa telefoon la-aan haddii aad tahay waxyaalo fara badan ay kaaga xiran yihiin oo adiga markaasi tooshla ama niclo aad wadato waxaa markaasi lagaaga doonaya ama lagaa doonaya lagu leeyahay waa inaad markaasi booqato shirkadda isgaarsiinta safaricom xarumaheeda mise telefoonkaada marka hore iska hubi haddii aad ogeyna caruurta markaasi ha ku qaraacaan star five of hash si telefoon casri ah markaasi ay kugu soo qaado wax badan aad kaga barato qaybta cunikarista ayaa sidoo kale kuu sahlaysaa qaybtas qurxinta cilaanka ayaa kuu sahlaysaa dhegeysal harqaankaas sidoo kale waad ka baran kartaa waxyaalo fara badan ayuu markaasi wartaad sitaa waxaa ka mid ah dhegeysal in gabdhaha waxyaalo fara badan u suurtagelin karo waxaa sidoo kale kuusii dheer qoobaha markaas waxbarashada haddaad jaamacad aqsanayso ama haddaad markaas college aad aqsanayso haddii aad iskuulka sare secondary aad ku jirto iskuullada waqti waqti xiran yihiin aad wax badan caruurta ay ka baran karaan ka fahmi karaan muraajaca qaybta markaas youtube-ka wax badan ay ka fahmi karaan macaamiisha waxaa laga doonaya inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka neon raybro iyo in kale fursadan lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaas micnaheedu tahay haddii aad u isticmaalayso dabcan aad isticmaalayso fadlan teelkaada casriga kama faaideysan doonto wejiga hore ee fursada lipa mudhogo mudhogo sida aad u fiiriso qaraac star five four hash ama xidig shan afar afar afar gees kadib xulo lipa mudhogo mudhogo haddii markaas aad u qoranto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysaa dukaamada kuugu dhowey safaricom markaad lacag hesho waa in markaas si ugu dhaqsiyaha badan aad u aada halkaasi kadib waxaad bixinaysaa lacag horumarisoo shan boqol lacag horumarisoo shan boqol ah oo laakiin list ama lagu xisaabinayo halka baaqiga aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ay fursad markaasi kuu sinaysa inaad si tartiib tartiib iskaga bixiso haddii aad fursadan aad markaasi helin dabcan waqti kale aad heli kartaa haddii aad adiga heshana maanta ka faa'iideyso oo waxyaala fara badan kala jahanqaad dunida casriyooda dhegeysa si aad ogaato inaad markaasi heli karto telefoonkan qaraac star five four hash ama xidig shan afar afar afar gees kadibna xololipa mudhoogo mudhoogo dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qoyga dhegeysta dib aan ugu soo noqona iyadoo saaka diyaaradda ku saarayna dhibaatada iyo marxalada markaasi kala duwan ee laga soo tabinayo dhegeystayaal iyadoo soomaaliya ay wajahayso markaas ay khubarada ugu yaraan abaartii ugu darneyd ee soo marta muddo toban sana ah ayaa waxaa markaas dhibaatada ugu daran ay soo wajahaysa caruurta waalidiinta ah ee markaas u halgamaya sidii ay u qudin lahaayeen caruurtooda iyadoo ay ku dhowaad kala bar dadka da-dooda ka yar tahay shanta sana ay dalka soomaaliya u badan tahay inay markaas la ildaran yihiin nafaqo xumo ba-an marka la gaaro bisha juun sida ay markaas warbixinta qaraabada midoobey ku sheegtay nimca cabdi waxay si tartiib ah markaas u duldhigtay dabcan inanteeda yar lix bilood oo lix bilood jir ah bisin caag ah oo markaas lagudabcan lagu taageeray dabcan waxaa markaas lagu xiray li xirig silsilad ah miisaanka uu kasoo laalaado oo markaas ay ku wareejinayso cunigaas uu yaryahay waxaana four k g uu yahay taasi waxay ka yar tahay kala bar inta miisaanka ugu habooneed ee ilmuhu markaasi noqon karaan waa cuni markaas aada u yar oo ay markaasi miisaankiisa ay ku tilmaameen mid aan weli markaasi aan la arag waa cuniga markaasi lix bilood markaas jiro aad ay markaas waa lix sano ayuu jiraa dabcan sida ay sheegayaan aad ay markaas ugu yar tahay da-deeda indheheedu way markaas guntameen lafihiina way soo baxeen maqaarkuna way markaasi wuu lalaabtay oo markaasi ciro lahaan ama dabcan waxyaala isku jirkeeda si noocnooc ah ayaa markaasi soo noqda sidaa sawirka halkan indheheeda ka qabanaya waxay markaasi soo kasoo daayaan indheheeda oohin dabcan waa elamo ama biyo ayaa markaasi kasoo daadanaya indheheeda oo aan markaasi cod meel fogna way ka hadlaysaa sida ay nimco ugu soo dib ay dabcan nimco ayaa markaasi sidaas leedahay waan dabcan waxay leedahay waa naaska markaas ku day inaan nuujiyo laakiin naaskaygana waxba kama imaanayo anigana sidoo kale waan bukaa cunla-aanna aad bay ii haysaa aad baan la ildaranahay xanuunka cunigana ma kaafin karo waxaan go-aansaday inaan markaasi keeno halkan ugunaya ugu yaraan waxaan heli karaa caano iyoliba dabcan daroogo aan jirkayga aan markaasi geliya sida ay ayada sheegayso nimco nimco ayaa hadda soo gaartay xarun markaas lagu dejiyo dabcan la dejiyay dadka markaas nafaqa xumada hayso ee ku taalo luuq waa saddex iyo waa saddex boqol iyo toban mayl shan boqol oo kilomitir u jirta magaalada muqdisho ee koonfurta galbeed ee soomaaliya waxaa la siinayaa sariir gudaha dabcan waxaa la siinayaa sariir gudaha dhexdeeda in markaas loogu qabtaa so oo ay tahay in markaasi lala wadaago hooyadaasi xaaladeeda markaasi lala socdo ilmaha yar ee wadana ee markaasi aad uulil daran yahay siina baaba-ayo sheekadu waa mid markaasi mid ka mid ah hooyooyinka badan ee markaasi wajahayaan dabcan dhimashooyinka suurtagalka ah ee caruurtooda nafaqxumada ugu dhimanayaan haddii aan waxba la qaban waxaa markaasi lasii saadaalinaya in xagga sanadka dabcan xagaaga sanadkan saddex boqol iyo konton kun oo ka mid ah hal dhibic afar milyan oo caruur oo ay markaas nafaqoxumo ba-an hayso oo dalka ku sugan dalka soomaaliya ay baabi'i doonaan ayuu yidhi aadam cabdulmowla oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobey u qaabilsa xariirka arrimaha biniaadamada ee oja oo markaas uguna digay arrimaha soomaaliya hadda haddaba dalka soomaaliya toddobaatan boqolkiiba caruurta da-da waxbarashada ma tegaan hal dabcan hal gobol oo ka tirsan jubooyinka dabcan baabuur waa ardayda waxay markaasi keentay in ay markaasi ay tegaan ilaa afartan dugsi oo la xiray inay markaasi gaartay in afartan dugsi la xiro taasina waxay noqonaysaa sida ay socdaan meelaha meelo fara badan oo ay abaaruhu ay saameeyeen taasoo ay ka baxeen goobihii ay deganaayeen wuxuu hadalkaasi sii asagoo hadalka sii wato isagoo intaasi ku daray in gabdha qaarkood xilli hore la guursaday qaarna markaasi waxbarashada iskaga baxeen meelaha dabcan xaafado kala duwan oo qoyskooda ay kala geeyeen si markaasi dhibaatada magaalooyinka dabcan tuulooyinka taalo aysan ayaga duruufahooda ay usii qaadanin faadimo maxamed oo markaasi kalkaaliye caafimaad oo ka howlgasha xarunta nafaqada darada ee degmada luuq ayaa markaasi sheegtay in sariirtu ay tahay dabcan saxariirta ay tahay ilaa iyo sideetan iyo qof oo markaasi qof ay hayso balse in ka badan ilaa iyo konton caruur iyo weliba hoyooyinkooda ah ayaa halkan markaasi joogaan wax markaasi taakuleen iyo dabcan ma haystaan ay leedahay walaaceedu waxay leedahay tirada badan ee markaasina soo gaarayso ayaa aada u badan laakiin ma xamili karno oo ma haysano waxaana markaasi aan ku qaabilno culays badan ayaa markaasina saaran waxaana markaasi ku shaqaynaa si ka baxsan awooddeena waxaa markaasina aan ka gaabi dabcan waxay leedahay waxay halkan leedahay the center dabcan waxay leedahay dabcan marka halka dadka imaanayaan dhammaantood waa kuwa markaasi la ildaran sida ayada ku sheegayso shuban dabcan waa dad hor iyo gadaal ka socdo iyo sidoo kale jadeeca inay qaarkood qabaan caruurta qaarkood ayaa markaasi bay ay dhanka markaasi koonfur galbeede qaarkood ay halkaasi qoysaska ay la aadaan si iyadoo wadwada dheer jid dheer u marayaan warbixinta qaramada midoobey ay soo qartay oja halkan aad bay ugu dheertay dhegeysla haweenka waxay markaasi la imaanayaan caruur ay hayso nafaqo xumo ba-an inta badanna waxay markaasi qabaan shuwanbiyood ba-an iyo weliba jadeeco sida warbixinta qaar ay ku sheegayso xarunta ayaa markaasi ah mid indhaha markaasi lagu hayo xaaladaha guud ahaan soomaaliya abaarto ayaa saameysay ilaa iyo afar dhibic shan milyan oo qof webiga jubba oo ah markan ugu weyn soomaaliya ayaa wax markaasi ka yar biyo uu asagana ku haray sida laga soo xigtay qaramada midoobey ku dhowaad ilaa iyo toddoba boqol oo kun oo markaasi qof ayaa lagu qasbay inay markaasi guryahooda ka baxaan si ay cunno iyo weliba biya ugu raadiyaan iyo weliba xaalahooda tirada markaasi waa isii kordhaysaa sida warbixinta qaar ee qaramada midoobey ay qorayso waxaa jiraan afar xilood oo dabcan xilli roobaadkii di'i jireen dhulkana markaas uu ka sarreeyo iminkan boqolkiiba waa negative sagaashan boqolkiiba dalka waa qalalan yahay ama sidoo kale iminkan waxba kama soo baxaya laleeyahay wadooyinka miyiga ah waxaa markaas daadsan baktiyada xoolaha oo dhan dameero iyo geel iyo xoolaha ariga lo-da ayaa markaasi masiibada ku dhacday markaa wadada aad sii marto kadib baaritaana iyo weliba dhulka markaasay ku socdaaleen hay-adda qaramada midoobey ee socdaalka adduunka arrintan ayaa masiibo markaasi ee ku sheegtay inay aada ugu sii ku jahday uguna darray tobankii sane ee lasoo dhaafay qaramada midoobey iminkan ay ka daaranayso xaaladaha wadanka soomaaliya qiimaha cuntada iyo weliba biyaha ayaa markaasi kor u kacay tuulooyinka ayaa cidlo iyo dad marka dabcan waxay leeyihin tuulooyinka ayaa cidlo noqdeen oo dad halkaasi laguma arkayo qaar ay markaasi barakacyaal noqdeen qaar ay markaasi musiibooyin ku dhacday halka qaarna xanuuno qaar ay kasoo gaareen kadib markii dabcan xoolahooda ay ka dhammaadeen kuwa dhibka haysta dabcan ugu dhibka badan iminkan waa dadka waayeelada iyo caruurta iyo weliba gabdhaha da-yarta ee markaasi qaramada midoobey sheegayso iyadoo roobkii markaasi gu-ah dabcan la filaya haddana markaasi meelaha qaar maysan ka curanin oo markaas waxay u baahan yihiin sidii biyaha markaas lagu gaarsiin lahaa abaarta kuma koobna soomaaliya oo keliya balse waxay saameysay geeska africa intiisa kale iyo weliba meelo kale oo badan oo qaaradda ah guddiga caalamiga ah markaasi lanqaarta cas ee i c r c waxay sheegaysaa in ugu yaraan rubuc ka mid ah dhammaan dadka afrikaanka ah ay wajahayaan dhibaato ku sugnaanshuhu cunto la-aanta ay ka mid tahay ama ay u dhammaanayaan sidoo kale waxay sare usii kacday tirada dadka markaasi barakacyaasha dhibaatada gaajada ayaa sidoo kale waxay iminkan ku hadhay dabcan dhibaatadii waxyaalihii markaasi qaramada midoobey iminkan ay u gurminayaan qaybta markaas ruushka qaybta waa dabcan ruushka weerarada iyo weliba dhibaatada uu ku haya dhanka ukraine ayaa markaasi qaramada midoobey iminkan dadaaladeeda iyo dhanka jihaysigeeda ay ku mashquulsan yihiin sidii wax markaas looga qaban lahaa dhammaan dadaalada gargaarka iyo weliba maalgelinta diyaaradda markaas lagu saari lahaa dadka dhibaatada ee geeska africa iyo soomaaliya ayaa iminkan markaasi qarka u saaran inay markaasi gaabad kusii jirto ilaa iyo sanadkan gudihiisa sida qaramada midoobey ay ku sheegayso heryaha barakacyaasha ayaa markaasi ku baahsan dalka oo dhan soomaaliya kuwa cusubna waxay markaas iminkan kasoo baxayaan wadanka soomaaliya qaarkood ayaa iminka markaas xuduudda kenya imaanayaan kuwaasu markaas usoo raadsaday miciin usona miciinbaday sidii ay noloshooda iyo xaaladooda markaas ay ku simaanayn lahaan kuna sii wadi lahayeen dadka qaar ayaa xitaa markaasi kasoo kaban waayey abaartii labada kun toddobiyo tobankii ku dhufatay ee markaas lagu dhawaaqay masiibo qaran ka hor inta aysan markaasi tani dhicin dhegeystayaal waxaa iminkan dhegeysaal iminkan sidoo kale qeybta aadka looga dayranaya ka mid ah caruurta tiro badan oo markaas la sheegaya in muddooyinka soo socdo bilowda bilowda soo socota laga yaaba in caruur tiro fara badan ay u dhammaan doonto gaajo macluul dhibaato sida warbixinta qaar ay sheegayso waxaa markaas soo saadaaliyay sidoo kalena meelo fara badan lasoo maray laguna arkay xoolo meelo fara badan ku dhinteen kuna daadsan sida geela dameero iyo lo iyo ge iyo ari ayaa markaas wadooyinka ay ku arkeen halka meelihii tuulooyinkai dadka ay ka barakaceen ay noqdeen meel markaasi lamadegaan ah dhulkoo markaasi qalalan oo sidoo kale xitaa haddii markaas roob xoogan uu ku doo markaas ku noqon karto in muddo ah sida markaas dadka ku taqusay arrimaha cimilada iyo sidoo kale dhulalka sheegayaan inay wakhti markaas ku qaadan doonto dhulkana uu doonayo markaas biyo fara badan inuu cabo sidii wax uu soo saari lahaa wax soo saarkana ay markaas ugu dirsan lahayeen xoolaha iyo dadka halkaasi ku dhaqan dadka qaar waxay leeyihiin ama qaramada mid waxay leedahay dabcan barakacyaal ayay noqdeen oo waxay ka barakaceen goobihii ay degnaayeen waxaa markaas la xiray ilaa iyo intaasoo intaasoo dugsi iskuullada wax ay ka baran jireen caruurta waxaana markaas dadka aylaha oola hayaameen meelaha markaas dadka markaas lagu dabcan barakacyaasha ay degan yihiin iyo sidoo kale magaalooyinka dadka qaraabada markaas ay halkaasi noloshooda ay doonayaan inay kaga kabaan laakiin taasi waxaa leeyahay ma kaafin doonto dadka xoolodhaqatada oo markaasi way ku adkaanaysaa in la qabto dadka dabcan waxaa leeyahay qaar ayaa markaasi barakaceen qaar ayaa markaasi xanuuno markaasi ku reebeen xoolaha markaasi ka dhammaadeen abaarta ogeys hadda qaramada midoobe waxay kaga digaysaa sidii wax badan markaas looga qaban lahaa waxaa ugu daran weli oo soomarkaasi sii socotaa markaas ku yaala ka markaas ku yaala magaalada gaalkacayo markaas boqolaal mayl dhanka waqooyiga ka xiga luuq iyo weliba waxaan markaas leeyahay waa xaawo farqood meel markaas ka jirta qeybta toddoba bilood waxaa markaas laleeyahay dad ayaa halkaasi fadhiya laba caruur oo ay markaas dhashay hooyo ayaa markaas leeyahay in markaas waa dabcan waxaa leeyahay hooyo caruur ay dhashay oo dabcan waddo dheer caruurteeda la qaaday ayaa markaasi la sheegaya in ay qayb ka tahay dadka dhibaatada markaasi ka haysto gurigeeda dabcan doqoshka ah ayaa markaasi saameyn weyn ka soo gaaray kadib markii ku dumay sida sidoo kalena keli ma ahan waxaa leeyahy halkan la sheegayaa qoob goobtaasi waxaa sidoo kale joogaan dad aada u tiro badan oo barakacyaal ku ah oo markaas guryahoodana ay kasoo baxeen kasoo barakaceen kadib markii abaartii xooganaa miciin halkaas u miciinbadeen meesha ay sheegayaan qaramada midoobay waxaa markaas sheegaysaa gaalgacyo inay qeyb ka tahay meelaha markaasi dhibaatada ay ka taagan tahay xaawo farqood oo ah markaasi deris la ah xaawo shariif waxay markaasi ka sheekeysanayaan safarkii saddexda bilood ee ahaa ee markaasi kaga soo lugtageen xerada markaasi horaan ay ku sugnaan iyadoo aysan markaas san soo raacin gaari balse ay wateen gaari dameer iyadoo wadada markaas shan carur oo ay dhasheen dameerka ay dusha ka saarayeen laakiin waxay markaasi sheegayeen inay tani ay markaasi ay ahayd in ay keliya inay dhintaan mise caruurtooda wax ay u raadsadaan waxayna markaasi ka dhaceen waxayna ka baxeen luuq ilaa markaasi ay ku tegeen dhankaasiyo gaalkacayo dhegeystayaal sida qaramada midoobe warbixinteeda markaasi ku sheegaysa kadib halkii markay tegeen waxaa ka dhintay dameerkii oo markaasi daal iyo haraad dhibaato ula soo maray maynasan awoodin iyagana inay wax siiyaan xitaa biyo iyo geley ama sidoo kale coos sidii markaas caloosha ay isagana ugu taagman lahayd laakiin ayaga ayaa sidoo kale noloshooda aada u adkeed waxay markaas caruurtay halkaasay la tegeen ee la ildarnayeen noloshana ay aada ugu adkaayeen waxay markaasay sheegayaan caruurta kadib markii warbixin ee qaramada midoobey sawirre ay soo dhigtay la arkay caruur markaasi jirkooda ay markaas isku dhegeen calooshooda waxbaysan ay ku jirin iyo hooyada markaas rafaadka iyo haraadka ka muuqdo ee markaas ay la soo baxeen kadib sida faahfaahin halkan ay ku bixiyeen waxay sheegeen cunug yar oo markaasi indhaha biyo uu ka wado sidoo kalena hooyadana ay dultaagan tahay aysan awoodin naaskana ay ku duwayso balse naaskeedana aysan caana kasoo dhiiqaynin waxay markaasi sheegaysaa inay ku sabaansabayso mise keli siinayso caruur cunuga sidii markaas uguma weyliso cunuga laakiin waxba kama soo dhiiqayo oo ma haysato iyadana waxay cunto oo markaas canuga ama hooyada ay caanaha markaas oga imaan karaan waxaa kaga sii daran maqaarkii iyo waxaa markaas isku dhigay jirkii sida ay sheegaysa qaramada midoobey waxaa markaas yaalaan lafihii banaanka ee markaas feeraha sida qaramada midoobey sheegaysa oja sawiro markaas ay soo qaadeen ee halka markaas indhaheyga ay qabanayaan dhegeystayaal waana hooyo nimco oo markaas cunugeeda ilaa iyo markaasi kaga soo lugeyso saddex boqol iyo toban mayl shan boqol oo kilomitr markaasi ay kuna imaatay magaalada muqdisho kadibna ay soo martay koonfur galbeed waxayna kasoo baxday kasoo maqaaday ay kasoo tagtay gobolka markaasi luuq ama dhanka luuq ay markaasi kasoo baxday dhegeystayaal waana sheegaysaa dhibaatada ay martay kadib markii xoolaheeda ka dhammaadeen in yar oo u saartana markaasi ay awoodi weysay inay lasii joogto waxayna sheegtay in nolosheeda aysan ku qamaari karin waxayna markaasi imaatay dhanka koonfur galbeed laakiin halkaasi waxay sheegtay in dad ayada kasii daran ay kusii dhammaanayaan oo xitaa aan markaasi aan daryeel aysan haysanin waxay markaasi lugteeda soo qabatay sidai ay cunugeeda gabadheeda yar ay markaas u badbaadayso ilaa magaalada muqdisho ay imaatay dhegeystayaal waxaa markaasi la arkay iyadoo sheegayso inay halkaasi badbaado u imaatay waxayna markaasi ku jirtaa kaamka qaxootiyada ee markaasi muqdisho dhegeystayaal meelaha markaasi dhibaatada ka taagan dhegeystayaal guud ahaan soomaaliya waxaa kamid ah dhanka gaalakacayo qeybaha kamid ah markaasi jubbaland sida luuq iyo muqdisho ayaa markaasi kamid ah dhegeysta meelaha iminka diiradda la saarayo oo markaasi macluusha iyo dhibaatada markaasi ka ka taagan dhegeysta waxaan markaas la sheegayaa in guud ahaan arintan markaas doonayso qaramada midoobe in wax kaga qabto inkastoo markaas qiil ay u raadinayso na la leeyahay waxay markaas iminka diiradda la saara dhankaas waa ukrain oo dhibaato markaas iyadana kasoo gaartay weerar xoogan lagu qaadayo sawirro sidoo kale indhaheyga iminkan ay qabanaya waxaa kamid ah webiga markaasi ama webiyo qaar webiyada qaar ee markaasi goray ayaa halkan arkaya waxaa sidoo kale la arkayaa wadooyinka oo xoolo markaasi ayagana dhinteen lafahooda sida dameerada dameerada geela lo-da iyo ariga ayaa markaasi halkan dheheyga qabanayaan iyo sidoo kale sawiro dad markaasi laga soo kala qaaday oo markaasi gaaraya dad aad u tiro badan oo markaas la sheegayo in ay ishooda ka muuqato dabcan macluul intaa muscab ku wareejin dhegeysan aan soo qabto mid kamid ah adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysan waana shirkada isgaarsiinta safaricom waxay markaasi kuleeda fadlan iminkan telefoonka casriga ee markaasi telefoonka neon ray bro soo qabso oo markaasi la jahanqaad dunidan casriyooda dhegeystayaal waana telefoonka u yahay waa two g three g four g shirkada safaricom waxay mar waliba markaasi macaamiisha u haysa adeegyada wanaagsan ay markaasi ku farxi karaan macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoonka four g oo casri ah ee markaasi ku iibsan karaan labaatan shan maalin waliba safaricom waxay doonayaan inay macaamiisheeda ka faa'iideystaan fursadaha internetka iyo waxbarashada iyo waxa lamidka ah dhegeysta waxaa hadda dhegeysta iibsan kartaa telefoonka cusub ee new neon ray oo ay markaasi axad ku iibsan kartaa keliya maalintii labaatan shilin haddii aad maalintii aad awoodeen isbuuci hadda sidoo kale isbuuci aad awoodeen bishii aad ku bixin kartaa fursadan keliya waxaad kaga faa'iideysan karaan dhammaan macaamiisha stiman amulika miisi ee telefoonka kenyaanka u yaqaaneen kabambe ama tooshilaha soomaalida dhahdo waana macmiisha markaas telefoonka yahay two g three g soo horaanba inii sheegay dhegeysta xelo fara badan iyo qaybta markaas youtube-ka qofka kaga faaideysan karaa macmiisha waxaa markaas laga doonayaa inay fiiriyaan inay markaas u qilmaan telefoonka new new ray iyo weliba in kale fursadan lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaas micnada tahay haddaad markaas isticmaalayso telefoonka casriga kama faaideysan doontid wejiga markaas hore fursada lipa mudhogo mudhogo sida markaas aad u fiirso qaraac star five four four hash xidhig ama star five four four hash ama star xidig shan afar afar afar gees kadib xulalipa mudhogo mudhogo haddii aad markaas u qalanto waxaad helaysa fariin kadibna waxaad aadaysa dukaamada markaas kugu dhow safaricom markaad lacagta hesho waa in aad markaas sida ugu dhaqsiyaha badan aad markaas ku aado dhegeystayaal halkaasi kadib waxaad bixinaysa lacag horumaris oo shan boqol ah halka baaqiga markaad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ayaa markaas fursad kuu siinaysa inaad si tartiib tartiib iskaga bixiso haddii aad markaas fursadan aad u haysanin inaad hesho waxaad micnaheedu tahay inaad markaas haysato telefoon casri ah waxaana dirada markaas la saaraya dadka aan haysanin telefoonka casriga ah dhegeysta si aad u ogaato maantaba qaraac star five four four hash ama xidig shan afar afar afar gees kadib xulolipa mudhogo mudhogo dhegeystayaal idaacadda star f m oo codka gobolka qoybar ee dhegeysanaysaan dhegeystayaal waxaa sidoo kale dhegeystayaasha loo sheegayaa inay markaas ayagana ka faa'iideystaan wakhtigan markaas shirkadda ay ku leedahay waa la kala cararayaa oo waa ina markaas aad heshaa shan iyo toban maalmood oo keliya ayaa qof waliba markaas la siinaya ama shan dabcan waxaa u dambeysaa waxaa u dambeysaa waxaa u dambeysaa jimcaha dhegeystayaal shirkadda safaricom shirkadda isgaarsiinta safaricom waxay markaasi ku leedahay fadlan soo xaqiijiya macluumaadka diiwaangelinta telefoonkaaga maamulka isgaarsiinta dalka communication authority c a waxay markaas dhammaan macmiisha ka dooneysaa inay macluumaadkooda xaqiijiyaan si loo hubsado in qof waliba lambarkiisa iyo macluumaadkiisa ay isleeyihiin sidaa awgeed waa dembi inaad markaasi soo xaqiijin macluumaadka diiwaangelinta telefoonkaaga dhegeysa waa amar kasoo baxay dowladda waxaa markaasi lagaa doonaya inaad si habsami leh uga hogaansato si aad ugu siraaxaysato adeegyada shirkadda safaricom inta laga xirin telefoonka muhiimadda markaasi loo xaqiijinayo ayaa in mararka qaar laga yaabo in qofka markaasi dembi gala isagoo isagoo adeegsanayo dhegeystayaal macluumaadkaaga waxaa lagaa doonayaa inaad markaasi ka digtoonaato kuwa kugu yarayo inaad diiwaangeliso telefoonkaga iska hubi oo iska ilaali dadka noocyadaasi dhegeysta ha keliya iibso telefoonka dukaamada safaricom wakiilada safaricom balse marnaba ha iibsanin telefoonka la wareejiyo ee dadka safaricom waxa lagaaga digaya oo markaasi ka fogow lagu leeyahay fadlan soo xaqiiji diiwaangelinta telefoonkaga oo maantaba gaarta ee dukaanka safaricom kugu dhow si aad telefoonka markaasi aan lagaaga xirin dhegeysa haddii laga xiro waa shan dabcan waxaa leeyahay shan iyo tobankan qofka haddii laga xiro waxaa leeyahay saddex boqol oo lacag ah oo saddex boqol oo kun lacag kenya fine ah oo markaasi qofka haddii la xiro ama waxaa markaasi la xiraya lix bilood sida markaasi uu markaasi sheeg guddiga communication authority laakiin waxaa laga doonaya adig inaa halkaasi booqato oo markaasi tegto oo iska hubiso bal yaa kula isticmaala telefoonkaaga yaa kula qaada oo markaas leenkaada isticmaala adig kelimaad ku rajista garaysay mise dad kale markaas ugu rajista garaysay qofkaas muxuu yahay muxuu agtaada ka yahay ma qaraabaad tihiin ma ehel baad tihiin muxuu yahay haddii markaas aad garanayna waa lagaa saaraya waana lagaa bixinaya maanta waxaan kuleenaha halkaasi booqo dhegeystayaal goorow barnaamijkaa soo gabagabayn doonaa laakiin dhegeystaha qeybaha dambe ee fursad u siin doona bal arrimahan iyo dhibaatadii marxaladan markaasi aadka looga deyranayo wadanka soomaaliya ee macluusha dhibaatadii marxaladan adag ee markaasi ka taagan dhegeystayaal sidii markaasi xal loogu heli lahay wadada markaasi loo qaadi lahaa dhegeystayaal sidaan ku maqlaysaan bishaas bilaha soo socoto ayaa maqlaysaan ilaa saddex boqol iyo konton kun oo caruur ah markaasi da-da ka yar shan sana inay markaasi qarka u saaran yihin macluun oo aad dareemi kartaan sida hodaho iyo nimco wiilkeeda ama caruurtooda ama caruurteeda ama wiilkeeda ay markaasi iskugu dhegeen jirkeeda oo markaas u baahan nafaqo oo sidoo kale kusoo kici karo ilaa muddo ah dhegeystayaal sida aad dareemi kartaan dabcan waxaa markaasi jiraan kuwa aan la ogeyn oo markaas dhibaato ku haysto meelaha fogfoga tuulooyinka meelaha markaas aan la gaari karin oo dhibaatada macluushan haysato dhegeystayaal haddii markaas iminkan aan laisku gargaarin oo dhibaatadan markaasi hal aan laga noqonin waxaa markaas noqonaysa inay arintani sii cakirnaanayso meelaha markaas iminkan ugu badan waxaa kamid a dhanka luuq ee gedo waxaa sidoo kale kamid ah meelaha gaalgacayo iyo sidoo kale qeybo kamid ah markaas muqdisho in dhibaatada markaas ay ka taagan tahay dhibaatadan waxaana markaas loo baahan yahay qaabka markaas iminkan qaramada midoobay iminkan qaylidhaanta afka ay u furanayso sidii arrintan ay usii badanin sidoo kale usii soconin waad dareemi kartaa markii lagu leeyahay afar dhibic hal milyan oo qof ayaa dhibaato haysataa qarkan u saara macluul adag laakiin waxaa iminkan laga kasii daran dadka wayeelada iyo sidoo kale caruurta shanta sana kasii jiran oo markaas waxaa laleeyahay madax weyn bay caruurta la baxeen oo sidoo kalena dabcan jirkii hilibkii ayaa ka dhammaaday oo maqaar iyo lafalafo keli ayaa ku saaray ilmaha waxaa sidoo kale leeyahay indhahii ayaa sidoo kale ballaarteen ilmaha ama weynaadeen waxaa sidoo kale indhaha ay biyo ka wadaan waxaa sidoo kale leeyahay caruurtii markaas ma saxaroonayaan sidoo kalena saxaro kama imaanayso waxaana ku adag waalidiinta inay u helaan u raadiyaan waxa ay afkooda ama afka u saaraan caruurta qaar ay markaasi xoolihii kaga dhammaadeen dabcan oo markaas laga yaaba inay ku tiirsanay hilibkooda iyo caanahooda ay cabi jireen oo markaas nolol ku qabeen laakiin muddooyinka ugu dambeysay nolosha taasi way kaga dubneyd wayna kaga adkeed dhegeystayaal marxaladda way sii adkaanaysaa waxaa sidoo kale haddaba lagu jira bishii barakeysneed ee ramadaan waa markii markaasi qof waliba laga doonayo sidii dadka kale u gargaari lahaa marxaladan uu la qaybsan lahaa oo markaas gaajadan iyo dhibaatadan haddii markaas adig waxaad haysato inta yar aad haysato maxaa qofka kaaga go-i karaa maxaa yar in yar markaas aad bixiso ayuu qofka wax badan lagu gaarsiin karaa dhegeysoolo waa ilaa iyo laba boqol oo qof oo markaas in yaryar isku dareen oo laba qoys ama saddex qoys oo markaas wax loo deeqo la gaarsiiyo laakiin iminka waxaa laga hadlaya halkan afar dhibic hal milyan oo qof ayaa markaas dhibaato qarka u saaran kaga sii daran saddex boqol iyo konton ilmo ah oo yaryar oo shanta sana da-da ka yar ayaa markaas la sheegaya sawiradan aad ka arkaysa ka argagaxaysaa dhegeystayaal oo sida xitaa maskaxda maankaada uusan siin karin dhibaatada markaasi iyo abaaruhu ee waxyaalaha markaas ay geysteen inkastoo ilaah subxana watacala aan kaga barayno in uu roob meelahaas dhibaatada ay ka taagan tahay uu gaarsiiyo uuna siiyo si ay ugu dirsadaan oo noloshooda sidii caadiga horaan ay u degnaayeen ay ugu soo noqoto dhegeysta laakiin laakiin haddaba waa sidee xaaladda maxaa wax laga qaban karaa maxaa laga bedeli karaa sidee markaasi arrintan looga dhiidhin karaa wadadee loo mari karaa dhegeystayaal maxaa tale tusaale ah la bixin karaa oo qaramada midoobey imkan aad maqlaysaan oo socdaallo iyo weliba baaritaano xoogan ay ku sameynayaan sida aad ku maqlayseen waxay socdaallo kala duwan ay ku mareen wadooyin fara badan ay ku mareen xoolo fara badan oo jiifaan geeli arigii lo-dii iyo sidoo kale dameerihii markaas iyo dugaagtii markaasi baadiyaha ama miyiga ku jireen oo markaas iska dhimanayaan duurka ay ku jiraan waxaa markaas sheegayaan dadka taasi ayay u dulqaadan waayeen indhahoodan markaasi qaban waayeen bal ogow waxaa leeyahay haddana dadkii markii xoolihii ka dhammaadeen qaar ay markaasi xanuunsadeen oo markaas dhimirka maskaxda kasoo gaartay oo markaasi dadka qaar haddana culeyso kale markaasi kusii beereen amase kusii keeneen waxaa haddana leeyahay dad ayaa guryahoodii tuulooyinkii iskaga baxay iskaga hayaamay oo halkaas markaa tagto waxaa leeyahay tuulada uma malaynaysid halkan in markaas la degnaan jiray dadkii way ka qeexeen way ka barakaceen waa halkee xalkaas sidee markaas noqon karaa maxaa tale tusaale maxaa markaas lagu arintan loogu joogsan karaa maxaa guddi oo la saari karaa maxaa lagu loogu kalmeyn karaa dadkaas dhibaatada haysato dhegeystayaal muscab muhayi
hagaag barqa wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin gobol baa joogtaan iyo sulbaaduna maqlaysaan star f m codka gobolka qiibira nagala socotaan barnaamijka arrimaha gargaarka qaxootiga iyo weliba dhankaasi iyo waxaan ku guda jirnaa dhegeystayaal xubnaha baniaadamada haddii aan soo qabto dhankan iyo kenya waxaa leeyahay ilaa iyo saddex dhibic hal milyan oo ka mid ah shacabka kenyaanka ayaa waxa ay wajahayaan macluul iyo gaajo ayaa leeyahay taasi oo ka dhalatay abaaraha daba dheeraaday oo ka jira qeybo ka mid ah dalkani kenya iyadoo sidoo kale laga digayaa leeyahay in arrimahan eema xaaladda ay sii xumaan karto haddii tallaabo deg dega aan laga qaban dhegeystayaal wasiiradda dhankaasi arrimaha dadweynaha margaret cobia oo iyadu sheegtay in goobaha sida aadka ay saameynta usoo gaartay ay yihiin meelaha loo yaqaana arid an semi arid ama goobaha qalan dhegeystayaal ayaa kuwaasi oo saddex xilli roobaad roobabkoodii aan si wanaagsan u helin cobia waxay sheegtay sidoo kale in halkaasi ku sheegtay in guud ahaan dalka ama si gaar ah ismaamulka marsabit ilaa iyo boqol milyan oo shilin gargaar gaaraya halkaasi laga dhaqangeliyey ama laga shaaca laga qaaday oo labaatan kun oo qoysas ama howshold waxa loo yaqaano la bartilmaameysanaya dhegeystayaal waxaanu kusoo nahay in ilaa iyo laba boqol iyo konton qof oo laba boqol iyo konton kun oo qof ay halkaas saameyntooda ka dhalatay ama saameyn ku yeesheen xaaladaha abaaraha ee ismaamulkaasi marsabed sidoo kale waxaa la sheegay in ilaa iyo boqol afartan iyo afartan oo ah boqol afartan iyo afartan oo ah dhegeystayaal dhankaasi iyo hilibka ay waaxda dhankaasi iyo dalka loo yaqaana kenya meat commission ama guddiga dhanka iyo hilibaad kenya u qaabilsan ay soo saareen kuwaasi oo la sheegay inuu ku kacayo ilaa waa boqol lixdan iyo sideed milyan oo shilinka dalka ah si looga hortago arrimaha abaaraha hilibkaasi oo la geenayo deegaanada sida la sheegaya dhegeystayaal toddobada ismaamul sida aadka ah abaaruhu ay u saameeyeen waxaa ka mid ah ismaamulka waxaa ka mid ah moorsabit ismaamulka waxaa ka mid ah samburu ismaamulka turkana ayaa ka mid ah wajiir ayaa ka mid ah baringo ayaa ka mid ah siol ayaa ka mid ah weliba mandera sidoo kale tobanka kale ismaamula iyaguna halkaasi lagu xusay waxaa ka mid ah kuale kitui garissa meru nyeri ayaa ka mid ah laikipia ayaa ka mid ah lamu ayaa ka mid ah laikipia kelifi weliba galbeedka pokot ayaa ka mid ah dhegeystayaal waxaa sidoo kale leeyahay arrintan ayaa markii lasu barbar dhigo aad iyo aad ay u yartahay lacagahan iyo weliba waxyaabaha leeyahay waa laga qabanayaa siddeed milyan sagaal boqol kow iyo sagaashan kun saddex boqol toddoba iyo labaatan ah dhanka iyo lo-da iyo weliba sod waa soddon iyo sagaal kun anraa soddon iyo sagaal milyan siddeed boqol lix iyo lixdan kun toddoba boqol iyo soddon ari iyo weliba ida isugu jiro ah ayaa waxa ay wajahayaan ayaa leeyahay in ay ama qarku saar yihiin inay naf naf waayaan amaba dhintaan waa xoolahan uu ka hadlayno intaasoo malaayiin ayaa laga hadlayaa oo ismaamulada marsabit samburu turkana garissa isiolo mandera tanariva wajiir baringo kilifi iyo weliba meru ee ku no markaasi ku dhaqan dhegeystayaal sida ay sheegtay waaxda dhankaasi iyo abaaraha dalka u qaabilsan waxaa leeyahay ismaamulka garissa haddii aanu eegno waxaa la xaqiijiyey in ilaa iyo boqol iyo toban kun oo neef ah oo dhankaasi iyo lo-da ah ay dhinteen sidoo kale shan boqol iyo toban kun oo ida iyo weliba waa ida iyo weliba riyo ay dhinteen dhegeystayaal halka sidoo kale afar iyo toban kun sideed boqol iyo konton geela ee ku dhinteen ismaamulka gaarisa oo keliya ayaanu ka hadlaynaa sidoo kale isla warbixinta waxay sheegaysaa in iyadoo sidoo kale arrimaha cunada iyo cunno la-aanta ama cunyarida ay ka jirto baringo narok mandera nyeri samburu tanariva marsabit iyo taita faveta sidoo kale ay ismaamuladaas aanu soo sheegnay ka jiraan tirada ugu badan ee caruurta iyagu wajahaya nafaqa xumada ama malnutrition waxaa loo yaqaalo dhegeystayaal tan waxaa laleeyahay ayaa waxa ay qark u saaran tahay ama riskiga ay u saaran tahay iyadoo ay tahay midii ugu badneed abid ee warbixintan ay soo saarta dhegeystayaal waxaa sidoo kale warbixinta lagu leeyahay in hay-ada kala duwan ee arrimahani ka qayb qaadanayaan in wax laga qabto howlahan dhegeystayaal sida shirkadaha nevas safaricom iyo weliba shirkado kale iyaguna qeybka ah in ay arrimahani ka qayb qaataan iyo shirkado warbaahineed ayaa halkani ku xusan hay-adda igad goboleedka igad ayaa waxaay sheegaysaa sidoo kale in saameynta abaarta ay qeyb ka tahay biyo la-aan aada u badan ama aada u daran sidoo kale waxaa loo yaqaana pasta shortages ama daaqsimaha oo aada u yar u hooseeya taasoo keentay in dhanka iyo cunada iyo waxsoo saarka ay hoos u yaraadaan xoolihii ay dhintaan sidoo kale duurjoogta xitaa ay qeyb ka yihiin dhegeystayaal oo arrimaha saameynta ama waxaa saameynta kasoo gaaray ayaa la leeyahay bajetka ama sanad maaliyadeedka dalkani kenya laga markaasi lasoo shaaciyey wasiirka wasaaradda maaliyadda uu shaaciyey ayaa waxaa la sheegay in ilaa lix dhibic hal bilyan oo shilinka dalka lou talagalay arrimaha dhanka iyo cimilada ama isbedelka cimilada sida warbixintu ay sheegayso dhegeystayaal waana mid ka mid a waxyaabaha aanu ka hadlayna maanta arrimaha dhankaasi iyo saameynta abaaraha ee ka dhalatay iyadoo aanu soo sheegnay gobolka geeskan africa iyo soomaaliya etoobiya iyo kenya ay ka mid yihiin meelaha sida aadka saameynta ooga dhalatay dhegeystayaal ama arrimahani ay aada uga taagan yihiin inta dhegeystayaashaan fursadda siinin waxaan soo qabanayaa dhanka iyo ukraine dhegeystayaal oo aan ogsoonahay in maalmihii lasoo dhaafiyadan ay qeyb ka aheyd arrimaha dhanka iyo e waxaa loo yaqaano barakaca wada howlgalayaasha amaba hay-adaha arrimaha bani-aadamada ka shaqeeya ayaa aada uga walaacsanaya leeyahay xaaladda dadka rayidka ah kadib markii ay sii xoogeysteen dagaalada ka socda beriga dalkaasi ukraine ee dombos iyo gobolada koronska kharviska iyo weliba dnipropetrovka gobolka luhanska dagaalo culus iyo weliba duqeyma xagga cirka ah ayaa laga soo waramayaa in ay saameyn ku yeesheen dhegeystayaal xaafado ka tirsan deegaanada ay dowladdu maamusho iyo weliba kuwa dhankaasi ean dowladdu ama n g o loo yaqaano ay maamulaan gaar ahaan inta udhexayso deegaanada pavomesk iyo weliba zolote waxaa burburay baa leeyahay kaabiyaasha dhaqaalaha biyaha korontada iyo weliba gaaska iyo xarumaha caafimaadka taasoo keentay in dadka rayidkaahi ay waayaan adeeg iyo weliba sahay nooleed oo ay naftoodu iyo naf lagu badbaadinaya dhegeystayaal siverstek oo toddobaad ka hore la gaarsiiyey kolonyo siday howlaha baniaadanimada oo ka tirsan hay-adda waxaa la helay warbixino ku saabsan deegaano la degan yahay iyo goobo waxbarasho oo ay saameeyeen colaadaha doneska waxaa sidoo kale la helay ee leeyahay warar naxdinleh oo ku saabsan dad rayida oo lagu dilay goobaha ay ka jiraan colaadaha sii kordhaya oo ay ku jiraan dad horay uga soo cararay magaalada goodoonsan ee mariopol caqabadaha helista ama caqabadaha helista ayaa hay-adaha un-ka ka hor istaagay inay xaqiijiyaan warbixinadan warbixinta ayaa lagu sidoo kale sheegay ama waxaa lagu yidhi waxaan sii wadaynaa in aan ugu baaqno dhinacyada iskahorimaadka u dhexeeya si ay u suurtageliyaan in si badbaado leh loo gaarsiiyo gargaarka loona fududeeyo inay si badbaado leh u maraan dadka rayidka ah ee ka baxaya meelaha ay colaaduhu sii kordhayaan ama kusii kordhayaan iyadoo la raacaya ayaa la yidhi wadahadaladii uu qabtay ku-xigeenka xogyaha guud martin greeves intii lagu jiray booqashadiisii dhanka iyo caasimada moscow iyo kiev xafiiska wakiilka sare ee qaramada midoobay ee arrimaha xuquuqda aadanaha ayaa hadda diiwaangeliyey afar kun saddex boqol soddon iyo shan dhaawacyo rayida gudaha dalka ukraine tan iyo afar iyo labaatankii bishii labaad tani waxaa ay waxaa ku jira ayaa leeyahay ilaa iyo ku dhowaad laba kun oo qof kuwaasi oo ku dhintay halkaasi waa dad rayid ayaanu ka hadlaynay ee colaadaha iyo weliba saameynta ka dhalatay dhegeystayaal duqeymaha ay ku dhinteen tirada dhabta ee dadka rayidka ah ayaa laga yaabaa in ay intaasi ka badan tahay maadaama tirooyinkani aysan ku jirin dadka laga dilay ama lagu dilay meelaha ay ka jiraan colaadaha xoogan iyo weliba kuwa joogtada ah sida deegaanada mariupol iyo weliba ziam dhanka kale qaramada midoobay iyo weliba la howlgalayaasheeda dhanka iyo arrimaha baniaadinimada ayaa sare u qaadaysa gargaarka dhankaasi iyo nafbadbaadinta iyaga oo markaasi dadka hadda u adkeystay afartan iyo toddoba maalmood oo dagaala intii udhexaysay afar iyo labaatankii bishii saddexaad iyo weliba toddobadii bishan aan ku guda jirno abriil waxaana inta badan laleeyahay laba jibaarmay tirada dadka lasoo sheegayo ee la gaarsiiyey saadka iyo weliba adeegyada ilaalinta laga soo bilaabo waxaa laleeyahay sideed boqol iyo sagaashan kun oo qof ilaa laba dhibic hal milyan oo qof ayaa la gaarsiiyey intii udhexaysay maalmahaasi aanu soo sheegna dhegeystayaal tan waxaa ku jira laba milyan oo qof oo la gaaray ama la gaarsiiyey gargaar cunto iyo taageero daryeel dhanka caafimaadka iyoo la siinayo in ka badan ama ku dhowaadba hal milyan oo qof ayaa leeyahay qaramada midoobey ayaa sidoo kale si tartiib tartiiba uga soo laabanaysa kiev iyadoo laga bilaabayo joogitaanka wakiilada ee dhankaasi iyo dhegeystayaal saraakiisha ee sare dhankaasi iyo dhegeystayaasha ayaan fursadda usiin doonaa ee barnaamijka daqiiqadaha harsan wax ka yar toban daqiiqa ayaanu haysanaa dhegeystayaal eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan
waa tahay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada dhegeystayaal intan aan dhegeystayaasha sinin bal aan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka waana shirkada isgaarsiinta safaricom iminkan waxaa lagu leeyahay saaxiibayaal dhegeystayaal shirkadda isgaarsiinta safaricom waxay markaasi kulada fadlan soo xaqiiji macluumaadka diiwaangelinta telefoonkaaga maamulka isgaarsiinta dalka communication authority ayaa dhammaan macaamiisha markaasi ka dooneysa inay macluumaadkooda xaqiijiyaan si loo hubsado in qof waliba markaasi nambarkiisa iyo macluumaadkiisa isleeyihiin sidaas awgeed waxaa markaasi waa dembi inaad soo xaqiijin macluumaadka diiwaangelinta telefoonkaaga dhegeysa waa amar ka soo baxay dowladda waxaa markaasi lagaa doonaya inaad si habsami leh ugu hogaansato si aad ugu siraxaysato adeegyada shirkadda isgaarsiinta safaricom muhiimadda loo xaqiijinaya ah in mararka qaar laga yaabo qofka in markaasi dembiga lasoo adeegsanayo macluumaadkaaga waxaa markaasi lagaa doonaya inaad ka digtoonaato kuwa kugu yareeyo inaad sidoo diiwaangeliso telefoonkaaga iska hubi iska ilaali dadka noocyadaasi dhegeysta dhegeysta keliya iibso telefoonka dukaamada safaricom wakiilada safaricom balse marnaba ha ka iibsan dadka wareejiya lafta safaricom waayo waa dembi inaad markaasi aad gadato fadlan soo xaqiiji diiwaangelinta telefoonkaaga maantaba gaar tugaanka safaricom ee kugu dhow ee shirkadda isgaarsiinta safaricom dhegeystayaal waa tahay idaacadda star f m codto gobolka qoybari bal dhegeystayaasha qaadka teleefoonadan siinaya iyadoo markaas iminkan ay aada usoo badanayso dhibaatada iyo marxaladaha galaduuni culeysyada markaasi haybsato dadka markaasi abaaruhu wakhtigan dhegeystayaal sidaa maqlayseenba afar dhibic hal milyan oo qof ayaa soomaaliya markaasi ku dhibaato ku haysataa ee caruurta markaasi leeyahay saddex boqol iyo konton kun oo caruurna waxay markaasi haysataa macluul gaajo dhibaato iyadoo sidoo kale ay markaasi nafaqo xun ay ka haysato la sheegaya xitaa in jirkooda markaasi uu aada usii baaba-ayo una dhigmaan cunug markaasi hadda oo kale dhashay oo markaas haddana dhibaato iyo culays iyo xanuuno fara badan sii haysata dhegeystayaal waxaana markaasi dhibaatadaasi ay imaaneysaa waqtigii u dambeeyey kala guurkii dabcan waa kala guurka markaasi abaaruhu dhibaatada ay ku keeneen xoolihii markaas ay ka dhamaadeen kana hayaameen goobihii markaas tuulooyinka ay degnaayeen una sii dhaadhaceen meelaha kala duwan ee markaasi iminkan dabcan ay u raadsadeen nolosha oo ay ka mid tahay dhegeystayaal meelaha goobaha barakacyaasha hay-adda qaramada midoobey sabirre markaasi qof waliba uu ka fajacayo qof waliba uu ka naxayo qof waliba uu ka didayo ayay markaasi soo saareen oo markaasi dabcan ilxumi ay qof waliba ka muuqato ayna la irdaran yihiin dhibaatada iyo weliba saasaantooda dabcan laga dareemi kara dhegeystaha qadka telefoonka ku jiraan fursadda siinaynaa muscabo
asalaamu calaykum
wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa salaad cabdiraxmaan oo kala soo wacay gaarisa salaad cabdiraxmaan soo dhowow
waan dhaway waan kuu salaamay marka hore shukran salaadow
Eh, haddaan u gudo galo horta dhibaatada waa iska fara badatee aha
meel hadda waxaa waaye masiibo un baan hadda waxaan ku tilmaami karaa oo maaragtay geeska africa oo dhan ba ka socoto aada iyo aad
marka dhibaatadan horta midda waxaa waaye ilaahay mataqaana u keenay rabaani xagga ilaahay ka timaaday oo maaragtay ama abaarahan waxaaba sii dheerba midda bilaadanka gacantiisa uu kula imaanayo sax
marka dadkii mas-uuliyiinta ahaa ee ummadaaneetu haba yaraatay u danqan lahaa ama wax u raadin lahaan waxaa waaye siyaasad iyo balaayo iyo doorasho iyo wax aan loo joogan bay ku miran yihiin aha
marka waxaa waaye horta ilaahay dhibaatada ha ka qaada soomaalida waxaa waaye sidii hadda ugu badan tahay meel kastoo ay joogtaba waxaa waaye dhegxumo iyo indhuxumo unbaa horta mataqaana ayaa ayaa taagan Mhm.
iyo waxaan la dhegaysan karin Mhm.
marka haddana dhibaatooyinka waabay sii kordheen oo meelihii awalba hadda mataqaana ee afrikaankan ee maarata xoogaa maaragtay gacanta ay wax ka yara heli jireen koley gacan ilaahay unbaa lagu dhergaaye meelihiina hadda waxaa waaye hadda bariga dhexe tahay iyo maaragtay haddii reer galbeedkan ay tahayba wixii waxaad aragtaa in ayigi naftinkooda maaragtay dhibaatada ay faraha la galeen oo ayaga naftinkooda dhibaatada ay ka taagan tahay oo maanta meelihii dadkii oo deeqaha maaragtay waxaa waaye maaragtay qaxootiya meelahan soo gaarsiin jira hadda ay nafaas ulaa yihiin sax
oo ayagii baa isku mashquulaanba mhm
marka hadda kulley waxaan dhihi lahayn bal ilaahay uu mataqaana ummadan dhibaatada ha ka dul qaado oo maaragtay ummadda ha loo danqado oo maaragtay nin walba ninkuu ku dhaamo maaragtay haloo eh, ha loo gacan geliyo oo ummadii maaragtay ha isu soo jeedsato oo maaragtay ha isu soo gurmato unbaan dhihi lahaa
saad aad ugu mahadsantahay saaxiib marka ilaahayna ha ka qaado maaragtay meesha waxaa waye qaxootinimo way dhaaftay dadkii maaragtay wax barakac iyo qaxooti ba arrinta maba taagnaaba markaan hataa waxaa waye dadkii deganaaba mataqaana sicir bar iyo adduunyadii maaragtay ayaaba hataa ayaga naftinkooda waxba markii dan- dadkii danyarta ahaa ayaaba maanta gacan celis u baahanba markaad fiirisid mhm Eh, meel kastaba geeskan africa sax
marka ilaahayn dhibaatada ka dul qaadan leenahay kulli waan u duceyneynaa marka insha allah bal ummadan waxaan leenahay maaragtay bal halisu danqado oo maaragtay meel la joogo oo maaragtay lisu gurmadaan leenahay shukran hal ilaahayna alla baryo aad uad mahadsantahay salaad cabdiraxmaan dhanka gaarsiyo iga soo wacay xigaa kale qadka telefoonka sina star f m hallow Halo, halo, salaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waan ku salaamaya Waxaan kaa qaadaysa ma- maalin wanaagsan adiga iyo Muscab iyo maca dhegeystayaasha.
shukran ruqya soo dhawow Waa dhawayna adeer oo kuleeyahay waxyaalahaas akhriseen horta waxyaalo aad u xanuun badan waaye.
mhm Midba uu kuleeyahay qofka dhegeysanaya basaaid u danqanayo.
aad iyo aad Laakiin meelo aanba la gelin ooba waxaaba sii jiraan haddana kuwaas waaba la arkay meelo aanba la arkaynin ooba lagu bi'i haayo.
mhm
Musiibadana waa rabaani horta.
mhm Annaga unbaa kuleeyahay gacanteena bilaadanka uma asaga unbaa la imaada saa ila tahay.
aad iyo aad haasaatiis waa horta aadanahaas maamadaas ilaa iyo meeshaas kulley markay lugeynaysa wadan badan ay martay ma ma garat mhm kulley bila'aadan isha waa un saaray iyada wax ku dhaamo sax isa gargaarlaanta marka meeshaas ayaasba ka arkaysaa aadanihii inaad isu calo loodag yahay Mhm.
maylooyinka marka walaalo horta dawladda intaan la gaarin shacabka naftiisa wax wax isku dhaamaanoo dad hada waxa ilaahay siiyaa isku diray inaan laisgarab qabto waa aad ay u wanaagsan tahay halo aad waan ku maqlaya ruqyo haa walaal ilaahayga sida abshirka hana waafajiye ayaan leeyahay walaal idinkana maalin wanaagsan aad iyo aad arrimo aad iyo aad u qayn badan miiska noo soo taada yuusuf oo maasha allah ayaan ku leeyahay mar kale shukran aad uad mahadsantahay gabadhaasi xigaa kale qadka telefoonka sina star f m hallow gabagabadana soo gaarna barnaamijka
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa sirajo qumbiso jooge siraaj qumbisa ka waran
waa iska fiicnay walaalow haye
walaalow abaarta allaad naga soo bixiye ilaahay dhib ka bixiye aamiin
inta dhib qabtana allah u gargaara aamiin
roobna allah noo keena aamiin
wadankana nabad allah ka dhiga caafimaadna allah na siiyo aad aad baad umahadsan tahay waa mahadsan tahay
waa ku salaama waa tahay ninkaasi duco ayuu isagana eh, noo qabtay anigana aamintan ku kabay muscabo Eh, wuu mahadsan yahay gabagabadan soo gaarin muscab Sax.
Eh, alla dhegeysta qadka telefoonka siinaya star f m hallow hallow star f m
wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu halo muscab waan ku salaam walaalow iyo dhegeystayaalkooda waan kaa qaadnay walaal
waa cali cabdi oo ku nool lagdheera gaar ahaan magaalada saasa haye cali waan kusoo dhaweynaa barnaamijka gudagal dhegeysta ugu danbeeya tahay dabaan alxamdulilah walaal waan ku dhowahay horta ilaahay abaarta ha naga bixiyo dadka maanta aada soo saarteen dad kale oo ka badan oo maaragtay dhibaatooyinka qabo maaragtay aan lasoo saarin oo weli aan lasoo shaacin baa jirta sax
marka ilaahay gacantiisa maana lagu dhergi karaa hoba ho ilaahay maana lagu dhergaa mooga bini aadan hoodiisa laguma dhergo aha
ilaa marka waxaan dhihi lahaa dadka madaxda ee maaragtay ee la dooranayo ee maaragtay inay dadkaas u danqadaan oo ma- sidii ay maaragtay ugu khidmeyn lahaayeen falkeeda ay qabtaan iyo culummada iyo wax walba
mhm halo waan ku maqlayaa walaal
yaan ku boorin lahaa annaga hadda waddanka aan joogno waa un wax yar buu dalan iyo dhaamaa maaragtay waddanka awaara yaa ka dhaceen xoolihii baa ka dhammaadeen dadki maaragtay mujaacalaan haysa sicirkii baa barare marka nin dal jiri iyo nin dubad jira waa ala alkan isu keenee mhm
markii waxaan dhihi lahaa ilaahay goynaa waaxidka ahaa ha naga bixiyo baryada ilaahayna aan badsanno
aamiin aad baa san tahay saaxiib dhegeysta ugu dambe ee fursaddan u siinayo dabcan dhegeystahaasi iminka gabagabadii aan soo gaarnay waan soo gabagabeynaa barnaamijka dhegeystayaal intaasi ka hor iyoso bakad hadduu inoo soo gabagabeeyo waa tahay muscabow intaana soo gabagabeynay dhegeystayaasha waxaa markale xasuusinayaa inay markaasi ka qayb qaataan kana faa'iidaystaan dhegeystayaal in xoolahooda ay u dadaalaan waana xoolaha wakhtigan markaasi la doonayo qof waliba in xoolihiisa uu markaasi ilaalin karo wuuna badbaadin kara dhegeystayaal xoolahada maanta tallaal kana tallaal gooryaanka xoolahada markaasi fiiri waxaad markaasi noqon karaysaa nin markaasi maalqabeen ah waxaa xoolahada markaasi xanuunada ay markaasi hayaan ay markaasi ka bixi karaan suuqyada caalamigana sidoo kale aad xitaa kula garso kula gorgortami karto dhegeystayaal waxaana soo saari karta xoolo taya leh xoolo wanaagsan hilib wanaagsan iyo caano wanaagsan oo markaasi aad u suuqin karto dunida iyo si meel waliba dhegeystayaal sidoo kale waxaa lagu leeyahay ka ilaali dabcan isticmaal oo dabcan qudaarta waxyaalaha markaasi dabcan ugu quudiyo xoolaha ku quudi oo markaasi si sida qudaarta cowska sidoo kale cusbada macdanta ah sidoo kale tababarka iyo macluumaadka ku saabsan dabcan quudinta gaarka ah ee markaasi xoolaha waxaa sidoo kale fiirisaa waxda markaasi beeraha xoolaha iyo weliba kalluumaysiga waxaa sidoo kale eegtaa quudinta tayada leh oo markaasi xoolahada ay markaasi ku badbaadi karaan sidoo kale waxaa lagu leeyahay ilaali caanaha iyo waxyaalaha markaasi maareynta xoolahada markaasi waxaa heli karaysaa oo caano la karkariyo waa in markaas lagu keediya meel qabow oo nadiif ah kana fog cadceeda taasi oo markaasi aad u suuq geyn karto magaalooyinka kale si caano taya leh markaas aad u hesho gacmaha oo markaas la nadiifiyo saabuun lagu dhaqo markii aad xoolaha markaas maalaysaan mise lisaysaan sidaa awgeed waxaa markaasi korsii karta xanuuno weliba sida brusela iyo tibishada oo markaas laga qaado caanaha markaas nadaafadooda wanaagsaneen u isticmaal daasadaha alminiyamka caanaha ee dhegeystayaal maantaba ku dadaal in aad markaasi tayeyso xoolahaada ugu dambeyn dhegeystayaal lipa mudhogo mudhogo shirkadda isgaarsiinta safaricom oo ayadan waxay markaasi ku leedahay fadlan ka faa'iiso telefoonka casriga ee two g three g four g n u neon ray telefoon qiimo wanaagsan telefoon markaasi telefoon markaas loogu talagalay dadka danyarta kuwa fursadaha aan u heli karin sida uu wataa mulika muizi ee kenyaanka ay u yaqaanaan ama kabambe ama tushalaha soomaalida dhahdo waana telefoon markaasi aad wanaagsan two g three g four g aad ku heli karto dhegeystayaal lipa mudhogo mudhogo si yar yar yar iskaga bixi dhegeysta waana markaasi ka heli karta waxyaalaha markaasi casriyada ah sida googolka ama qaranada sidoo kale waxaa sawiro qurux badan aad ka qaadan kartaa waxaana ka heli kartaa haddii aad jahwareer markaas isku aragto aad magaalo ku wareerto qof kale ma weydiinaysid adiga telefoonkaada keli la soo baxaysa kadib waxaa aadaysaa qaybta google mapka dhegeystayaal waxaad sidoo kale heli karaysaa dhegeystayaal inaad youtube-ka wax fara badan kaga baran karto kagana faadeysan karto qaybta facebookka instagramka telegramka whatsappka waxaasoo dhan waad soo dejisan kartaa ehladada qaraabadada markaasi kuwada sheekeysan kartaan waana telefoon markaasi qiimihiisu aad u jaban labaatan shin ay iska bixinaysaa maalin weliba haddii maalinta aad awoodi karin bisha aad bixinaysaa haddii aad bisha bixin karin ad bixiran karaysa dhegeysta laakiin waxaa markaas jira qaab qofka markaas uu kaga faa'iisan karo haddaba adiga ma tahay qof markaasi macquulgal ah oo markaas laga qaadan kara star five four four hasham xidig shan afar afar xidig shan waa xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash dhegeystayaal si aad wax badan markaas uga faa'iidaysto dhegeystayaal waxaa markaas lagu leeyahay waxaad marka hore ka bixinaysaa shan boqol oo horumaris ah halka baaqiga aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ayaa fursad markaasi ku siinaysa inaysa tartiib tartiib iskaga bixiso haddii aad markaas fursaddan aad markaas aad helin adiga dadka dii rabi ma tihid waxaa markaasi qaraacaysa star five four four hash xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhoogo mudhoogo dhegeysto warkii iyo faadumo laki kadibna halkaas aan kusoo afeynaya barnaamijka dhegeystayaal musuuf bakad iyo musaxab ismaaciil ay si wada jir u daadihinayeen arrimaha gargaarka binaadinimada qaxootiyada waxaynu ogolanaa maalinta barito sidaasi nabadgelyo
Mm-hmm.